أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aan caawa idinkugu helno waxaa ka mid ah muqdisho iska hor imaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo ciidamada mucaaradka oo ka bilowday afaafka hore ee madaxtooyada jabaqda rasaasta oo la maqlayo iyo dibadbaxyo xooggan oo la filayo in ay berri dhacaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ayaan caawa barnaamijka faafareebka wararka idinkugu haynaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku soo duulay oo qirtay in dagaal aan looga adkaan karin dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askari ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo qof shacaba ku dilay degmada baraaweh ee gobolka shabeellaha hoose kataa'ib al ikhbaariyah oo soo saartay muuqaal kale oo soo gudbinaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay ayaan caawa idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a culimmada soomaaliyeed oo dadka muslimiinta ku boorriyey bixinta sakada dhanka kalena fariin u diray ragga caamiliinta ah ee sakada qaada waxaan caawa idiin haynaa kelimad amuurahaasi ka hadlaysa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan wararka magaalada muqdisho ayaa inoo soo socday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku soo duulay soomaaliya ayaa qirtay in dagaal aan looga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta howlgal qarxa ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buurane ayaa lala egtay ciidamo burundeys ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay gado qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada beled xaawo ayaa lala egtay guddoomiye ku-xigeenka maamulka riddada ee beled xaawo murtasuuw cali barre waxaana khasaare uu soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay askari murtada oo lagu magacaabo fari sidoo kale qarax galabta ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada garbaari ayaa lala egtay maleeshiyaadii oo saraakiil ka tirsan murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar murtad oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo gacma dheere sidoo kale murtadiinta ku dhaawacantay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo xasan dhagadheere saddex ka mid ah murtadiinta dhaawacantay oo uu ku jiro sarkaalka dhaawacoodu waa garab waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal sare oo eu som ah oo qiray in dagaal aan looga adkaan karin xoogaga al-shabaab sarkaal in muddaha ka tirsanaa ciidanka midooda afrika ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey wargeyska a d f oo uu soo saaro taliska ciidamada maraykanka ee afrika kaga waramay waayo aragnimadiisii soomaaliya sareeye guto biter muteti oo ka tirsan ciidanka difaaca kenya islamarkaana intii u dhexaysay ilaa dhammaadkii ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidamada ee saadka iyo taageerada howlgalladii midooda afrika ee soomaaliya ayaa kashifay caqabado badan oo haysta ciidamada eyusom genaraal muteti wuxuu sheegay in ciidamada calooshad ushaqaystayaasha eyusom ee ka kala socdaa dalalka kala duwan ay caqabado kala kulmaan dhaqannada kala jaadka ah luuqadaha iyo tababarada kala duwan taasoo adkaysay ayuu yidhi wadashaqaynta iyo qorshaynta howlgallada wadajirka ah waxaa kale oo uu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya aanay awood u lahayn inay sii haystaan deegaanada laga saaro al-shabaab taasina ay sababtay in howlgallo milatari oo dhiigbax daran lagala kulmay ay noqdaan halbacaad lagu dhisay inkastoo ay jireen ayuu yidhi dadaallo badan oo la sameeyey oo lagu xanibayo dhaqaalaha kooxda haddana tallaabooyinkaasi ayaa fashilmay waxaana xuseyn jihaadiyiinta al-shabaab ay heleen dhaqaalo aad u fara badan al-shabaab laguma jebin karo oo keliya awood ciidan waxaan u malaynayaa in arrintan lagu muujiyey inta badan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu yidhi genaraal muteti mar uu ka hadlayay awoodda jihaadiyiinta maleeshiyada calool uusta ayuu xusay inay ku guuldaraysteen inay la wareegaan amnigooda islamarkaana ilaa haatan aanay u diyaarsanayn inay gutaan waajibaadkooda waxaanu tilmaamay in maleeshiyaadkani ay weli u baahan yihiin taageerada ciidamada shisheeye dalal dhaca gobolka geeska afrika oo ay ka mid tahay soomaaliya ayuu jenaraalku ka dhawaajiyey inay weli la tacaalayaan amni darro iyo dhibaatooyin siyaasadeed oo caqabad ku noqday nabad waarta oo ay ku naaloodaan maamulada dabalilifyada ah ee ka jira wadamadaasi si kastaba walaacyada uu ka dhawaajiyey jenaraalku ee hareeyey ciidamada afrikaanta ee duulaanka gardarada ku jooga soomaaliya ayaa ku soo aadayaa xilli dhanka kalena caqabado dhaqaale iyo kuwo amni ay dul hoganayaan ciidamada shisheeye waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa digiin hor leh oo laga soo saaray caqabadaha dul hoganaya howlgalka eyusom ee soomaaliya hay-adda cilmibaarista nabadda ee stockholm ee magaceeda loo soo gaabiyo s i b r i ayaa ka digtay in waxa loogu yeero howlgallada nabad ilaalinta ee caalamiga ah oo uu ku jiro midka soomaaliya ee eyusom ay wajahayaan qalalaasi aan horey loo arag kuwaasoo ay sabab u yihiin loolanka quwadaha waaweyn ismariwaaga siyaasadeed iyo dhaqaalayarida baahsan warbixin cusub oo hay-addani ay soo saartay ayaa muujisay in tirada ciidamada iyo shaqaalaha ku jira waxaa loogu yeero howlgallada nabad ilaalinta ay hoos ugu dhacday dhammaadka sanadkii taasi oo ah hoosudhac dhan todobayotobanboqolkiiba marka loo ego sanadkii ka horreeyey islamarkaana ah heerkii ugu hooseeyey ee la diiwaangeliyo muddo ka badan rubuc qarni hay-adda cilmibaarista nabadda ee stockholm waxay ka digtay in haddii isbedelladan ay sii socdaan hay-adaha caalamiga sida qaramada midoobay ay wajihi karaan in si weyn looga saaro doorkooda ku aadan maaraynta colaadaha caalamka s i p r i waxaay sidoo kale sheegtay in ururada gobolka sida midooda africa ecowas ay sii kordhayaan caqabadaha kaga imanaya kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dhaqaalayarida baasan ee guud ahaan haraysay hay-adaha gobolka iyo kuwa caalamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari ka tirsan ciidamada xukuumadda muqdisho oo qof shacaba ku dilay baraawe maalintii shalay waxaa afaafka hore ee degmada baraawe oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ka dhacay dil loo geystay qof shacab ah ahaana darawal kaxeynayay mootada loo yaqaano saddex luguuleyda dadka qaarna ay dhahaan mooto gaari dilkan ayaa waxaa ka dambeeyey askari ka tirsan ciidamada xukuumadda muqdisho ee ku sugan magaaladaasi waxaanu yimid kadib markii uu askarigan qofka rayidka ah weydiistay lacag baad ah dabadeedna uu u sheegay inuusan haynin lacagtaasi muran ka dhashay arrintaas kadibna waa uu dilay ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay ibraahim muumin wuxuuna askarigu ka toogtay madaxa isagoo dilka kadib goobta ka baxsaday sida ay sheegayso xogta la helayo ciidamada xukuumadda muqdisho ayaa dadka rayidka ah marar badan u dilay lacago baad ah oo ay xoog uga qaadanayeen xubintiina cabdiwahaab caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo magaalada muqdisho iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada iyo ciidamada mucaaradka ayaa ka bilowday galabta gelinkii dambe afaafka hore ee madaxtooyada iyadoona dagaalkaasi gabalka la isugu riday waxaana jabaqda rasaasta laga maqlayay qeybo badan oo ka mida magaalada muqdisho iyadoo maalinta beriyana la filayo in ay magaalada muqdisho ka dhacaan dibadbaxyo ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha mucaaradka ah haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho waxaa si dhow la socday islamarkaasina inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdi abukhaari sida aad sheegtay magaalada muqdisho waxaa ka taagan xiisado colaadeed oo aad u daran kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo ciidamada kale ee murtadiinta ee daacadda u ah kooxaha mucaaradka ah xiisadaha oo soo bilowday shalay galinkii dambe ayaa sii xoogeystay kadib markii xalay saqdii dhexe ay xaafado muhiim ah iyo aagag hor leh si lama filaan ah ay ku soo degeen hogaamiyaasha ugu sarreeya ee kooxaha mucaaradka maanta gelinkii dambe iska horimaadyo culus ayaa waxa ay ka dhaceen meel ku dhow guri ay degan yihiin xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya iyo xildhibaan jacfar iskahorrimaadyada ayaa yimid kadib markii ciidamo daacaddu ah xasan gurguurte ay weerareen guriga oo uu xilligaasi ka socday kulamo siyaasadeed dhawaqa rasaas aad u xoogan oo labada dhinac ay isdhaafsanayeen ayaa laga maqlayay aagga uu dagaalka ka socday ilwareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda ridada ee xasan gurguurte dib loo riixay oo lagu celiyey dalcadda sayidka balse weli waxaa taagan xiisad colaadeed saacad walbana waxaa la filan karaa dagaal mar kale ka qarxa aaggaasi weerarkan mucaaradka ayaa si kulol u dhaleeceeyey waxayna toos uga eedeeyeen xasan gurguurte shariif murtad waxa uu bartiisa xiriirka bulshada soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo weerarkii galabta dhacay ee wuxuuna u qornaa qoraalka uu soo qoray waxaan si adag u cambaaraynayaa ayuu yidhi weerarka madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud uu ku qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee xasan cali khayre xilli uu shir kula jiray ayuu yidhi madaxa dhaqameed weerarkan wuxuu qayb ka yahay ficilada xasan sheekh maxamuud uu ku doonayo ayuu yidhi in dhiig badan uu ku daadiyo isagoo aanan haysanin ayuu yidhi mudaxileed rasmi ah wakhtigiisuna uu dhammaaday weerarkan ma baajin doono ayuu yidhi bannaanbaxyada bulshada caasimadow ay ku diidan yihiin ayuu yidhi dulmiga barakicinta iyo ku tagrifalka awoodda dowladda waxaan ciidanka ammaanka ugu baaqaya ayuu yidhi inaysan qaadan amarka guracan ee madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud warkaasi waxaa bartiisa goor dhoweed soo dhigay shariif murtad ee dhinaca kale bukhaariyow waxaa la arkayey sawirada ciidamo kuwa mucaaradkaah oo wata hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin qoryaha waaweyn ee garabka laga rido sida btmyada iyo qoryaha lamidka ah kuwaas oo runtii isku fidinayay wadooyin taas oo ay aad ugu naxeen maleeshiyaadka xasan gurguurte oo durba weerarka ku qaaday halkaasi waxaa isna intuu weerarka socday qoraal bartiisa facebooka soo dhigay xasan cali khayre oo ka mid ah dadkii gurigaasi lagu weeraray wuxuuna yidhi waxaa annaga oo shir kula jirna madax dhaqameed weerar nagu soo qaaday taliska uu hogaamiyo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuuna sidoo kale xasan cali khayre uu carabaabay in khasaaro uu dhaliyey weerarkaasi khasaare kasta oo ka dhasha falkan waxaa mas-uuliyaddiisa qaadaya madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday oo na soo weeraray annaga oo diyaargarow ugu jirna ayuu yidhi bannaanbax nabadeed oo beri dhici doona ayuu xasan cali khayre isna warkiisa kusoo qoray sidoo kale dadka durbaba ka falceliyey islamarkaana qoraal soo dhigay waxaa ka mid ah cabdiraxmaan odawaa wuxuuna soo qoray weerarka galabta uu soo qaaday madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday waxa uu daliil u yahay in uu damiciisa indho tiray diyaarna uu u yahay dadka in uu ku laayo muddo kororsiga gardarrada ah wixii soo gaara madaxa dhaqameedka halkaasi ku sugan iyo shacabkaba waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya xasan sheekh maxamuud ayuu isna soo qoray nin kaleoo isna ka mid ah kooxaha mucaaradka ayaa waxa uu soo qoray wixii dhib ah ee soo gaara ogaasyada iyo madaxdhaqameedyada ee lagu weeraray gurigaasi waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya xasan sheekh maxamuud intaasiyo inka badan waa qoraaladii ay durbaba soo dhigeen madaxda mucaaradka bukhaariyow dagaalka waxa uu ahaa mid aada u xoogan oo dhinacyadu runtii ay isku weedaarsanayeen xabad aada u xoogan kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku soo daadisay kumanaan kun oo askar ah si ay ugu qamciso dibadbaxyada la filayo in ay biri ka dhacaan degmooyinka gobolka banaadir waxaa la arkayay gaadiid dagaal oo laga soo saaray furimaha dagaalka kuwaas oo gudaha muqdisho soo galayay si ay qeyb ugu noqdaan gulufka ka dhanka ah mucaaradka ilwareedyo ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in cabsida ugu darani ay xasan sheekh uu ka qabo isku soo baxyada bari ka dhacayo magaalada muqdisho ay tahay in mucaaradku ay fagaarayaasha ka iclaamiyaan go'aano ka dhan ah xukuumaddiisa isla kooxda riddada soomaaliya waxay ku andacoonaysaa in ay ogoshahay isku soo baxyada ka dhacaya magaalada muqdisho balse ay shardi ka dhigtay in lagu qabto goobo ay iyadu cayintay waxay diiday in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay isku soo baxyadu ka dhigaan fagaarayaasha iyo waddooyinka waaweyn ee caasimadda magaalada muqdisho saddex goobood oo kale ah labada isbartiibo ee muqdisho iyo xarun ku taalla degmada hodan ayayna kooxda riddadu soomaaliya shaacisay in ay ka dhacaan isu soo baxyada la filayo in ay biri ka dhacaan magaalada muqdisho mucaaradka ayaa iyagana dhankooda waxa ay diideen tallaabadan waxayna ku tilmaameen dhagaal hor leh oo runtii la doonayo in loo maleego dibadbaxyada ay runtii rabaan inay halkaasi ka dhigaan magaalada muqdisho caawa waxa ay ku jirtaa xaalad dagaal iyadoo runtii la arkayay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo ee siyaabooyin kala duwan u yaacaya wadooyinka ee dagaalkii galabta dhacayna ilaa iyo hadda lama ogo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay ee soo gaaray labada dhinac waxaa sidoo kale aanan la ogeen dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamay ee galabta ee dagaalka halkaasi ka dhacay khasaaraha soo gaaray ee walow maalmihii lasoo dhaafayba aada loo naawilayay in mar un dhinacyadu ay runtii isku fara saari doonaan magaalada muqdisho kooxaha mucaaradka meelo kala duwan ayay degeen sidoo kale warar ayaa sheegaya in maanta wafdi uu soo diray xasan gurguurte ay la kulmeen qeybo ka mid ah mucaaradka kuwaas oo runtii aada ugu dadaalayay in la baajiyo isu soo baxyada beri ka dhacaya magaalada muqdisho balse kooxaha mucaaradku ay ku adkeysteen in ay sameeyaan dibadbaxyada ka dhanka ah xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa haddaba waxaa laga dhursogayaa sida uu xaalka isu bedelo iyo isu soo baxyada ee beri loo madalsan yahay qaabka ay u dhici doonaan iyo falcelinta ee labada dhinacba ay ka bixin doonaan كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag war degdeg ah oo iminka ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay goordhoweed weerar xooggan ku qaadeen hoyga uu hogaamiyihii hore ee kooxdaasi shariif murtad ka degan yahay xaafadda marinaayo ee degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaana la maqlayaa rasaas xooggan oo u dhexaysa maleeshiyaadkii weerarka qaaday iyo kuwa ku sugan guriga shariif murtad ay isweydaarsanayaan wararka ayaa xaqiijinaya in taliyihii hore ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage uu ku jiro dagaalka islamarkaasina uu ku sugan yahay guriga shariif murtad lama oga khasaaraha rasmiga ah ee maleeshiyaadkaasi kala gaaray dagaalka haatan ku dhex maraya degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho wixii warar ee ku soo kordha insha allahu tacaala warkeenna subaxnimo ayaad ku dhegaysan doontaan كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataaba al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkii sagaaliyo tobnaadkaas oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta uu raashin qaybin ka samaynaya deegaanada abuurey iyo tardo ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
عبد الله علم افرح
magacaygu waa cali cali deegaanka joogna waa aboorri wixii laysoo gaarsiiyey ilfqaan saddex aafo badar aboorri meesha la yidhaahna waa deegaanka
abaaraha iska jira adool guri abaarta jirtana ilaahay weynna waa uga codsanaynaa ummadda muslimiintana waa uga codsanaynaa marka khayr allah siiyo wixii noo gargaaray dunyadu waa habsan dadkuna abaartaga ku socday caramaaloo ah inuu candhamaal ma ahayn saddex sanana sabool baa dadku baray wuu ka maqnays alxamdulilahi shukri wuxuu ilaahay keena waa qadar ilaahi marka intii waxna soo gaarsiiyey saliid iyo bur iyo bariis iyo sokor aa nala siiyey alxamdulilah waa ku mahadsana
ismaan maxamed tuulada aan joogaa waxa waaye abuurri walaayada islaamka waxaa soo gaarsiiday badara aan u baahannahay abaaraa la hayday goorta ilaahay laga reeb jeedinta waxaa soo gaarsiiday badar ee ilaahay maqadana ee ay muslimka iyo taageeray kayr allah
شير عبد الله هاوي
ismaan maxamuud waaso nin deegaankuna oo tarday walaayada oo sharafta leh oo macaano ay loo hadda soo jeeda intaas waa idiin sheega in abaaru jirto xooliheeda niil yihiin ma dhiman laakiin wax u dhiman ma jiraan soorna taas ba haba sheegi maji beledka dhexdiisa waa dhul waa iska joogaan waa dalay barteen nuugiin waa iska joogaan walaayadaa wada ilaahu kor u qaada cabdulla muusaa la yidhaa magacaygu waa magacaas magaalada tardood walaayada islaamka ilaaha ku mahadsan ilaahayna abaarta ha laga reebaan leh
asalaamu calaykum waraxmatullahi ay ku dhiibeen badar musliimka loo keeno boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin waxaa lala siiyey haaf bariis haaf sukaa caag saliid boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sakadu waa tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka uu ku taagan yahay waana waajib saaran qof kasta oo muslim ah hantidiisuna ay gaartay qiimaha go'an ee sakada lagu bixiyo ama nisaabka awoodna u leh inuu bixiyo sakada sakadu ma ahan oo keliya gudashada waajib diini ah balse bixinteedu waxa ay leedahay faa'iidooyin fara badan oo laga helo aakhira iyo adduun intaba haddaba kelimad ku saabsan amuurahaasi waxaa inoo haya sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وعن هل كان كقهد لينا زكذا إيو واجب الله سبحانه وتعالى أكيلي اعلموا رحمكم الله أن الزكاة فريدة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام waxaad ogaataan allah idiin naxariistee zakadu inay tahay rugni arkaanta islaamka ka mid a tiirarka islaamka ku taagan yahay shantaa mid ka mid a arrimaha allah addoommadiisa uu farayna ay ka mid tahay qaala allaahu tacaala wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu asalaata wayu'tu azakaah wadalika diinu lqayimah allah subxaanahu wa tacaala aayaddan fii suurati albayina wuxuu ku tilmaamayaa inuu addoommadiisa sakada ku farad yeelay saddex baana diinka isu taagaya allah wuxuu yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa waxaa un la amray alle keligii inay caabudaan cibaadadan u khaalis yeelaan shirkiga iyo anwaacdiisana in ay ka leexdaan wa yuqiimu salaa waa rugnigii labaad wey inay salaada oogaan wayu'tu zakaa zakadana ay maalkooda ka bixiyaan wadaalika diinu lqayima diinta toosanna sidaa wey alle subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu wuxuu amray inuu dadka mu'miniinta zakada ka qaado taasoo dadka dahirinaysa dunuubtoona loogu dhaafayo faqaala tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay khud min amwaalihim sadaqa maalkooda ka qaad iyadoo zaka ay tahay zakadaasoo tuطahiruhum watuzakiihim biha way dahirin dunuubtoo dhan bay ka dahirin wayna taskiyeynaysaa oo wanaag iyo khayr adduuniya tu aakhira ayay gaarsiinaysaa marka rugniga islaamka ayaa la rabaa muslimiintu in ay ilaaliyaan can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ابن عمر رسولك كوري صلى الله عليه وسلم إن أويري بني الإسلام على خمس إسلام كشنبا لغولي سي تلك وهر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ألا إن كلقي إلا عابد عبادة الله خالص يلو محمد رسول ألا إنه يهي إن لقيره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن صلاة لأوغ زكاة لبحيو وحج البيت وصوم رمضان بيتك ألا إن لو حجي بش رمضان إلا صومه حديثك صحيح وإيان بخاري مسلم لبدو دبوي وريين سيدا درادد وحل الربا إني مسلمين تؤغادان زكادو إن أي فريضة ألا أمرأي تهي ركن إسلامك كمدنا أويهي إنينا أسباب دخول الجنة إني تهي ruuxii muslimka ahee sakada maalkiisa alla dartii u bixiyo sidii alla amray io nisaabkii ku waajibay ka bixiyay waxay sabab u noqonaysaa inuu allah subxaanahu wa tacaala jannadiisii uu geliyo can abi hurayrata radia allaahu canhu ana acraabiyan ata nabiya sala allahu calayhi wasalama faqaala yaa rasuula allah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu dakhaltu aljanna abuu hureyre wuxuu leeyahy nin reer baadiyaa nebiga u yimid markaasuu rasuulka ilaah waxaad i tustaa camal haddii aan ku camal falo jannada aan ku gelayo qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam tacbudu allaha laa tushriku bihi shay'a wa tuqiimu asalaata almaktuubata wa tu'tiya azakaata almafruudah wa tasuumu ramadaana markaa nebigu afar rugni buu u sheegay haddaad alle keligii caabuddo oodan u shariig yeelin salaada faradkaana aad oogto wa tu'tiya azakaata almafruudata zakada alla farad yeelayna aad gudataay wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna aad soonto marka xajkii lama aana waajib yeelin ninkaa isagaa markuu nebigu isaa u sheegay damaam ibni thaclabaa la odhanayay qaala radia allaahu canhu waaladii nafsii biyadihi laa asiidu calaa haada walaa anqusu minhu allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay intan aad ii sheegtay ee ay rugniga ahi ma ka kordhinayo mana ka nusqaaminayo falammaa wallaa reerbaadiyihii markuu dhaqaaqay uu jeestay qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli iljanna falyandur ilaa haada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkay farax gelinaysa adduunka korkii inuu ku arko nin ahlu janno ah falyandur ilaa haada ninkaa ahlu janno ah wey ninkaabaa ahlu janno ah ha fiiriyo ninkaa wuxuu jannadii ku galay faraa'idii buu ballan qaaday inuu sideedii u gudayo oy sakaduna ay rugniga saddexaad tahay sidaa daraaddeed waxaad ogaataan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka sakada sideeda u bixiya allah wuxuu raacinayaa maalinta qiyaamo sidiiqiinta iyo shuhadada la raacinaya can camr ibni murata aljuhaniyi radia allahu canhu qaala jaaa rajulu min qudaacata ilaa rasuuli illahi sal ly salam camri wuxuu leeyahay nin reer qudaaca ayaa rasuulka alla u yimid faqaala inii shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu allah wa sallaytu salawaati alkhamsa wa sumtu ramadaana wa qumtuhu wa aataytu zakaata rasuulka allow anugu alle waa towxiidkii baan ku dhawaaqay shantii salaadoodna waan oogay bishii ramadaanna waan soomay waana qiyaamay wa aataytu zakaata sakadii alla igu farad yeelay sideedii baan u bixiyey maxaan alle agtii ku leeyahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man maata calaa haada kaana min asidiiqiina waashuhadaa nebigu wuxuu yidhi ninkii sidaa ku dhinta towxiid khaalisa salaada ilaaliya bisha ramadaan sooma faraa'idda sakada a gutaayi waa sidaa ku dhintaa kaana min asidiiqiina waashuhadaa wuxuu ahaanayaa sadiiqiinta iyo shuhadada macooduu ahaanayaa والحديث صحيح رواه أبو بكر البزار بإسناد حسن وابن غزيمة في صحيحه وحول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم jirir wuxuu leeyahy waxaa rasuulka ilaahay kula ballamay inaan salaada oogo oo sakada bixiyo qof kastoo musliman inaan daacad u ahaado waxaa la wariyey jariir markii caamilka u yimaado waa u xoolo qali jiray gogol wanaagsan buu u firaashi jiray kadibna xoolihiisuu dhex geyn jiray siday ahayd buu ugu dhiibi jiray jariirow aad badcaa caamilka u soo dhoweysay oo u karaamaysay haa rasuulka ilaahay baan kula ballamay xadiidkaa isaga ah waa xadiid saxiixo muslim baa saxiixiisa ku soo saara haddaba waxaa la rabaa muslimiintu inaynan sakada maalkooda ka mancinin qofka sakada xaqa ku lugu lahaa ku waajibay manciyaaye maalinta qiyaamo hadday xoolo nool ahaayeen geel iyo ari iyo lo hadday ahaayeen neef ka mid a haddii uu qarsaday isagoo dhabarka kuwada u keenaya geela uu ka dushiisa ka ololayo lo'duna iyo ariguna geesaha ay ku mudayaan dushoodana ay ka qaylinaan waxa alla wixii sako ku saabsan uu qofku qariyo maalinta qiyaamuu keenayaa haddii uu maal ahaa oo maalkaa isagaa u qariyey oo sideedii sakada uga bixininna maalinta qiyaame isagoo mas ah oo sunti inta ka badatay tintii ay ka buubtay ayaa qoorta loogu duubaya can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama qaal maa min axadin laa yu'addii sakaata maalihi ruux ma jira aan sakada maalkii kaga waajibay aanan bixin ilaa muhila lahu yowma alqiyaama maalkii uu qariyey maalinta qiyaama waxaa loo soo suuraynayaa shujaacan aqrac mas bidaar leh oo tintii ka buubtay sunta ku dhex jirtaa darteed xataa yutawaqa bihi cunuquhu ilaa qoortiisa loogu duubo maalinta qiyaamo humma qaraa calayna annabiyu sala allahu aleyh wasalam ibnu mascuud wuxuu rasuulka ilaahay baa dushayada ku akhriyey misdaaquhu min kitaabi illaahi tacaala isaga oo kitaabka ilaahay ka deliilsanaya walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allaahu min fadlih yayna u malaynin kuwa ku bakhiilaya maalka alla siiyey fadliga alla siiyey inaynan bixin oo sakadii aynan bixinin maalinta qiyaama qoortooda loogu duubaya xadiidka ibni maaja wariyey imaamu nasaa'ina waa soo saaray biisnaadin saxiixin wabnu qusaymata fii saxiixihi walaalayaal marka muslimiinta waxaa laga rabaa allah inay ka baqaan oo sakada siday u ahayd u bixiyaan amaa caamilka sakada uruurinayo ee loo diray dadka muslimiinta a sakada inuu ka soo qaado saddex shay waa inuu isku daraa awalan allo inuu ka baqo wey waxa uu qaadayo inuu allo oga baqo midda labaad muslimiinta waxaanan saarnayn inuuna dusha ka saarin sako aan lagu lahayn inuu dusha ka saarin midda saddexaadna dadka markuu u tegayo inuu naasix u noqdo oo uu u sheego xaqa alle uu ku leeyahay uu wacdiyo oo si wanaagsan oo naxariis leh uu kula dhaqmo haddii ruuxa caamilka ah oo alla ka baqa oo sidii sakada ay u waajibtay u soo qaadaaye ha ogaada fadliga uu leeyahay wuxuu gaarsiisan yahay ruux mujaahid oo jihaadkii alla ka aqbalay can raafic bni khadiijin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul alcaamilu cala asadaqati bilxaqi liwajhi illaahi tacaala sadaqada ninkii caamilka noqda oo si dhab ah alle wejigiisa ku raadinaya oga shaqeeyaye kalghaazi fii sabiili illaahi caza wajal xataa yarjica ilaa ahlihi wuxuu alle agtii la mid yahay nin gaala ku duula ee mujaahida ilaa reerkiisii uu ku soo laabto walxadiidu xasanun saxiixun rawaahu axmedu fii musnadihi watirmidiy wa bnu maaja haddaba waxaa la rabaa dadka muslimiinta oo caamiliinta ahi in ay dadka muslimiinta ayaan dulmin alla oga baqaan midda labaad wax yar iyo wax weyn ammaanadaa sidii loogu diray in ay keenaan hadday qarsadaan nimanka caamiliinta allah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamana waa fadeexaynayaa adduunkana alle subxaanahu wa tacaala waa ku ceebaynaya waxaa la rabaa ruuxa muslimka ah allah inuu oga baqo wax yar iyo wax weyn wixii uu soo qaaday ammaano weeye in uu sideeda u keeno waxaana laga rabaa dadka u dirayna ruuxa muslimka ah inay allah oga baqaan oo xaqii sidii haddii uu u keenay xaqaa isaga ah in sideedaba wixii uu ku xaq lahaa in la siiyo nebigu sala allahu aleyh wasalam aad buu uga digey ruuxa caamilka ah inuusan waxba qarsanin can caday ibni cumayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul man istacmalnaahu minkum calaa camalin fakatamanaa mikhyadan famaa fowqahu ninkaanu shaqo u dhiibno caamil ka dhigno sakadii soo uruuri aan idhaahno naga qariyaaye cirbad iyo wax ka yar kaana quluulan ya'ti yowma alqiyaama waxay noqonaysaa khiyaano waxaa yar uu qariyey iyo wax badanba maalinta khiyaama waa keenaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim aad bay isaga ilaalin jireen waxaa alamaanada ah in ay agtooda ku dayacanto faqaama ilayhi rajulun aswadu min alansaari nebiga xaggiisa waxaa u istaagay nin madoobow reer ansaarah kaannii anduru ilayhi buuhi caday inaan arkayaad moodaa faqaala yaa rasuula allah aqbil calaya camalaka waa ka cabsanayaan inay wax igu lumaan camalkaaga iga qabso faqaala wamaa laka oo maxaa kugu dhacay qaala samictuka taquulu kada wa kada sidaa iyo sidaa inaad leedahay qaala rasuulullah wa ana aquuluhu al'aan waa anigaa ku celinba saasaan leeyahay man istacmalnaahu minkum calaa camalin falyaji biqaliilihi wa kaiirihi ninkaan xil u dhiibno saka soo ururi aanu nidhaahno wixeeda yar iyo wixeeda badeen ha keeno haddii wax uu noo keeno wixii uu xaqa ku lahaa baa la siinayaa famaa uutiya minhu akhad wamaa nuhiya canhu intahaa wixii isagu la siiyana ha qaato wixii ausan lahaynna ha isaga tago xadiidka muslim baa saxiixiisa ku soo saaray gebagabadu waxaa weeyaan oo muslimiinta aan kula dardaarmaynaa ninka caamilka ahi haddii uu sakadaas dulmi ku dhex sameeyo wuxuu la mid yahay nin sakadii manciyey oo sababkiibaa waxaa dhici karta dad muslimiina ay sakada inay u bixin waayaan isagana maanicu zakaa baa lagu darayaa qiyaamaha can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu عalayh wasalam almuctadii fi اsadaqati ka maanicihaa sadaqada ninka ku xadgudbay muslimiinta waxayn lahayn lagu lahayn dusha ka saaray ee sidaas sameeyey wuxuu la mid yahay ka maanicihaa kan sakada manciyey ee naar lagu cadaabayo kaasuu la mid noqonaya walxadiidu xasanu صaxiix rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wabnu khusaymata fii saxiixihi akhiiran waxaan leenahay dhammaantay allaanu ka baqno sakadaa qofkii hadday maal ay tahay hadday xoolo nool tahay hadday beeray yihiin sidii allana amray aan u bixinno ciddii alla oo amray inaan siinana in la siiyo sakadu allah subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay sideed qolo in la siinayo marka waxaa la rabaa dadka sideedda sinfee alla sheegay dhammaantood haddaan la wada siinayn qayb ka mida in la siiyo faqaala allaahu jalla wacalaa إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم sideedaas infi allah subxaanah wa tacaala sakada waxaa la siin buray fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka caamiliintae soo uruurinayo iyo kuwa qulubtooda lagu soo dumayo islaamka la jeclaysiinayo iyo addoommada in lagu xoreeyo ama kuwa muslimiinta ah ee cadowga xabsiyadooda ku jira in looga soo saaro iyo waalghaarimiina muslimiinta deenooba in deenka looga bixiyo wa fii sabiili illaahi wabni sabiil jihaadka weeye fii sabiili illaah wabnu sabiilna waa ruuxa musaafirka ah ee jidkii iyo sahaydii ay ka go'day fariidatan min allaah waana fara alle subxaanah wa tacaala addoommadiisa uu saaray in ay sakada bixiyaan iyo intaa sinfi in la siiyo qayb ka mid ah wallaahu caliimun xakiim allahna mid cilmi badan oo xikmad badan oo wax walba mahalka ilaahyen dhigay weeye allah subxaana wa tacaala fariido uu addoommadiisa saaray weeye sidaasaan dardaarmaynaa dadka muslimiinta allah in dhammaanta inaan ka baqno zakadaa sidii alla noo saaray aan u bixinno wixii aan xaq u yeelannana alle subxaanahu wa tacaala baa adduun iyo aakhira naga abaalmarin doono haddiise dadku sakada diidaan waajibka alla saaray u diidaan rasuulka alla wuxuu sheegay inuu alle roobkana ka ceshanayo dhibaato badanna ay ku dhacayso allah waxaan weydiisanaynaa towfiiqda dhammaanta inuuna waafajiyo islaamkana kuwa alla naga dhigo dad muslimiin oo saxiixa zakadii lagu lahaa bixiya kuwa caamilka ana allah waxaan u weydiinaynaa towfiiqda alle inuu waafajiyo muslimiinta waxayn lahayn inay dusha ka saarin hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى